بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ويندب لامرأة خمار وقميص وملحفة غليظة وت- وتجافيها ويندب لامرأة haweeney waxaa loo sunneeyaa khimaarun khimaar inay xirato wa qamiisun iyo qamiis qamiiska waxaa loola jeedaa yacnii maro jidhkeeda ay ku wada asturto waay wa milxafatun ghaliidatun almilxafa waa maa yaltaxifu bihi اlinsaan waa wuxuu qofka jidhkiisa uu ku duuduubayo haliidatun adag intaa inay xidhato wa tujaafiihaa oo ay dhinacyadeeda maradaasi ka dheerayso yacni markay ay u baahato masalan inay rukuucdo ama la sujuudo gacmaha la hormariyo waa inaysan maradaa noqon maro qofka celinaysa hadday marada ku dheggan tahay ama aada iskugu xirxirto meeshaas waxaa ka baxaya waxyaaba loo baahnaa qofka musalliga inuu la yimaad inuu awoodi kari waayo ayaa dhacaysa waxaa ka mid a maalan rafcu اlyadayn qofka waxaa la rabaa inuu gacmaha kor u qaado soo maaha markuu salaadda xidhanayo markuu rukuucayo waa inuu gacmaha kor u qaado haddii marada uu isku soo dhoweeyo marka marada uu isku duuduubaysa gabadhii hadday jidhkeeda ku adkayso ay isku ciriiriso waxaa adkaanaya in gacmaha kor loo qaado waxaa kaloo meesha ka baxaya haddii qofi damco inuu salaadeedii hor maro inaysan gacan u taagi karin maxaa yeelay maradii ay isku cidhiirisay gacanta ma awoodi karto inay taagto maradii baa celinaysa marka wa tujaafiiha marada dhinacyadeeday ka dheeraynaysaa macnaa maro waasica waay walirajulin ninkana waxaa u sugnaada buu yidhi loo sunneeyaa axsanu hiyaabin axsanu hiyaabihi dharkiisa kan ugu wanaagsan inuu xirto wayataqamasu qamiis ayuu qaadanayaa wayatacamamu waa cimaamadaysanaya yacni cimaamadna waa qaadanaya khuduu ziinatakum cinda kulli masjid salaadda waxay yidhaahdaan culummadu sidaan darsigu ugu dambeeyaba ku sheegnay waxaa loo baahan yaha wax ka dheeraada satrulcawra markii salaadda la tukanayo satrulcawra cawratu rajul waa soo marnay soo maaha maa bayna surati warukba we ta laakiin markuu salaadda tukanayo intaas keliya miyuu daboolayaa intaas keliya ma aha waa inay ka ballaaran tahay waxaa la rabaa sida ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan inuu salaada iyo dharkiisa ugu wanaagsan inuu salaada u qaato sifaadka ugu wanaagsan waxaa ka mid ah an yataqamas inuu qamiis xirto waxaa kaloo ka mid ah wayatacamam inuu cimaamad qaato cimaamadii qamiis ayuu qaadanayaa macnaheedu waxa waaye ziinada iyo quruxda ayuu ku dadaalayaa iyo dharka ugu wanaagsan inuu u xirto salaada sida allaba noo faray subxaana wa tacaala khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waxayna qayb ka tahay u diyaargarowga qofka uu u diyaargaroobayo limunaajaati illaahi caza wajal inuu ilaahay la faqo maxaa yeele qofka salaadda markuu tukanayo fa innahu yunaaji rabbah waa qof rabbigii la faqaaya subxaanahu wa tacaala waxaa macruufa qofku markuu doonaayo inuu la kulmo cid markaa ku weyn ama dad madaxa oo markaa agtiisa haybe iyo maqaam ku leh waa labistaa soo maha waa labisanayaa waa isqurxinayaa wuxuuna isku dayayaa hay-adda iyo qaabka ugu fiican inuu ku qaabilo arrintaasi waxaa uga xaqnimo badan ciddaasi uu ka hebaysanaya allah baa uga xaqnimo badan subxaana wa tacaala in sida ugu quruxda badan leh ugu wanaagsan oo u labisto lidaalika nebiga calayh salatu salaam wuxuu reebay inuu ninka ku tukado fii thoobin waaxid laysa calaa caatiqihi minhu shay garabku cawro maaha laakiin haddana maca daalika fi salaa nebiga sala allahu calayh wasalama wuxuu faray in la in la daboolo oo qofka salaadda markuu tukanayo nebiga wuxuu reebay inuu hal maro ku tukado ayadoon garbaha waxba u saarnayn waa ziinadii la rabay in lala yimaado fain iqtasara haddii uu gaabsado oo ziinadii iyo noocii ugu wanaagsanaa uusan qaadanaynin fa thawbaani laba maro ayuu xidhanayaa fa thawbaani laba maro ayuu la imaanayaa qamiisun macahu ridaa'un qamiis ay la jirto yacni go-i la socdo ow isaarun ama hoos kunti ow saraawiilu ama saraawiil ayuu xidhanayaa saraawiil lafdigan asigaa mufrada waxaana lagu jamciyaa saraawiilaat sax ma ahan in la yidhaahdo saraawiil waa jamco mufradkiisu sirwaal waa sirwaal mufrad ma ahan saraawiil sidaanuu mufrad ku yahay markii la jamcinayona waxaa lagu jamcinayaa saraawiilaat in la yidhaahdo laakiin saraawiil maxaa la yidhaahdaa dadku hadda saraawiil waxay u yaqaanaan saraawiishan dadku ay xirtaan laakiin carabtu saraawiil ma yidhaahdaan midkan midkan bantalona la yidhahda waana ifranji waaye yacnii waxaa laga keena qarbiga iyo reer galbeedka libaas islaamku yaqaanay ma aha libaas muslimiintu ay yaqiineen midkan ma aha midka siinyeerka leh ee guluuska koree la xidhanaya leh ee suunka lagu xirto midkaasi carabtu saraawiil uma yaqaanaan saraawiisha waxay dhihi jireen inta badan hadda waxaa laga labistaa ardu shaam dhulka shaam waa laga helaa suuriya iyo meelaha waa saraawiil waaweyn waxayna leeyihiin laastiig qofka qabanaya markuu xirto wax siin yeerana ma laha waana waa weyn yihiin ee midkan qofka sawiraya xibnihiisa ma ah kan libaas fiican ma ah midkan bantaloonka ee hadda la labisto culammada qaarna waxay ba yidhahdeen waa makruuh in salaada lagu tukado waxaynu karaahiyadaasi u cuskadeen waxay yidhahdeen qofka markuu tukanayo mararka qaar wuxuu sifaynayaa cawradii khaasatan midkan jeemiska ay yidhaahdaan ee ku dhegane laysku dhajiyo haddana waaba laga sii daray oo kuwa waxaa la xirtaa jirka ku tolan jirku ku tolan yahay waa aragteena u maleyna lugaha dhuudhuuban ee qofka jirhkiisa ku jaango-an marka uu sujuudo cawradiisu waa sawiran tahay midabkeeda ma muuqdo laakiin xajmigeedaa muuqata xajmigeedaa muuqata waa ceeb marka nin weynoo soo fadhiya oo xiniyihiisu ay sawiran yihiin fadeexo waay libaaskaasi libaas fiican maaha mana ka imaanin xagga muslimiinta wax ka yimid maaha khaasatan midkan dadka ku dheggan saraawiilka marka waxaa la yidhahdaa kuwa waasica ah ee fadfaadka ah ballaaran oo saan hadda sheegnay meelaha shaam iyo meelahaasaa laga xirtaa qaarkood aad u waasic u yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam lagama soo naqlin weligii inuu saraawiil xirtay xataa midkaa waasica inuu saraawiil dadka ugu soo baxay nebiga sala allahu alay wasalam weligii laguma sifayn way jirtay inuu nebigu saraawiil iibsaday laakiin ma waxaa loo iibsadaa in keligii lagu soo baxo mase ujeeddooyin kalaa loo iibsadaa ujeeddooyinka loo iibsado sida ibnulqayim sheega waxaa ka mid ah in taxta alqamiis laga gashto qamiiska hoostii in laga gashto oo qofka si ma aragtay cawradiisa asturnaanteeda ugu sii dadaalo ayuu hoos ka xidhanayaa waa saraawiishii waasica ahayd amaa banaatiil ayagoo asalkoodu waxay ka yimaadeen xagga qarbiga libaas fiican ma ah hadda ka hor ayaa waxaana dujiyey nin waa horay ahayd qadiiman nin wadaada oo surweel gaaban wata laakiin surweelku ku dheggan yahay imaamuu noqday salaaddii markuu ka baxay soomaalida asal ahaan waxaan waa ku cusub yihiin banaadiishan ma danbaa la bartay dhaqankooda ma ahayn xagga madhabka markii la yidhaahdana dadku shaaficiyay ahaayeen mana aqoonin banaatiishan la xirto nin odayo marka ragga axkaamleyda ah oo kitaabadan fiqhi shaaficiyada wax un ka raacraacda ayaa markii salaada laga baxay wuxuu yidhi maanta salaadeenna waraa ku jira buuyi saale maxaa dhacay wuxuu yidhi imaamku kaashifulcawr u ahaa buuyi imaamkeennu maanta kaashifulcawr u ahaa buuyi kaashifulcawr wuxuu ka wadaa yacnii maradiyaa ku dheggan markuu sujuudo waxay sifaynaysaa cawradii waxaa kala duwan cawrada in yacnii lownkeeda iyo midabkeeda iyo sifaynteeda waa la kala yaqaanaa u malaynaa taxjiimu lcawra waxaa ka laasimaya in la sifeeyo dhar cirihii qofka hadduu gashto mar walbana waxaa fiican qofka muslimka tasaturka inuu ku dadaalo asturaadda inuu ku dadaalo waa muhiim waxaa kaloo qalada in qofi maalan macabiis uu soo xirto ama macabiis iyo qamiis uu soo qaato laakiin wax uga hooseeya aysan jirin ayada laftirkeedu cillo waayo hadduu hantaaturoodo waa allow sahal cawradiisa waxaa laga yaabaa inay bannaanka timaado mararka qaar hadduu meel fadhiisto waxaa laga yaabaa inuusan ku baraarugin inuu maradii darfaheedii ilaashado markaasaa wixii ka soo wixii soo hor fadhiyo dhan cawradiisa u muuqanaysa oo ceeb marka tasaturka in aad loogu dadaalo muhiim waay asturaadda in aada loogu dadaalo waana xishoodka ka mid taha xishoodkuna waa diin nebigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa ashaddu nnaasi xayaa'an dadka kan ugu xishoodka badan loo aha marka qofka inuu ku dadaalo inuu cawradiisa asturo fi salaa wa fii khaarijiha salaadda keliya ma ah hadduu tukanayo haddii kaleba sal- cawrada in lagu dadaalo inuu qofka asturo waa laazim horaan usoo marno cawra maxaa laga keenay min alcawar alcawarna waa maxay waa alcayb idan ceebta qari waa ceeb waay wuxuu mar hadday ceeb yihiinna waa in la asturo asturaaddeedana aadan qafla kaa gelin oo tasaturka lagu dadaalo fain iqtasara hadduu ku gaabsado buu yidhi calaa satri alcawrati cawrada asturiddeeda hadduu ku gaabsado jaaza way bannaan taha buu yidhi hadduu ku gaabsado way bannaan taha laakiin sida afdalkaa ma ah laakin yundabu laakiin waxaa la sunneeyaa buu yidhi wadcu shayin shay saaridiisa calaa caatiqihi garabkiisa inuu saaro walow xablan walow xarigba ha noqdee laysa calaa caatiqihi minhu shay minhu shay-un macnaheedu waxa waa garabkiisu hama saarna wax ma saarna maxaa looga bixi karaa wax uun in garabka la saaro walow xablan walow waxaa la saara xarig hadduu doono ha noqdo wax uun in garabka in lagu qariyo waa sunnu yidhi sheiku raximah ullah waa runtiisu nahyigaasi waa nahyu tanziih ma aha nahyu taxriim markii la leeyahay nebi alay slat slam wuxuu reebay qofka inuu labisto fii thoobin waaxid laysa calaa caatiqihi minhu shay nahyigaasi nahyu tanziih waay waa karaaha macna karaahada maxaa ka soo horjeeda mustaxabaa ka soo horjeeda soo ma idan mustaxabka in lala yimaado karaahadii laga taga waay fain faqada hawban hadduu maro waayo wa amkana satru bacdi alcawrati oyna u suuro gasho cawradii qaar ka mida inuu asturo wajaba waa waajib waxaa ku waajibaya bacdigaas inuu asturo wayasturu saw'atayni labadii xumayd ayuu asturayaa xatman asaw'atayn waa alqubul waddubur waa qubul iyo dubur wey fain amkana axaduhumaa hadduu midkood suuro galo faqad oo keliya tacayana alqubulu qubulkii ayaa waajibaya buui sheikha wuxuu leeyahay hadduu maro waayo laakiin ay u suuro gasho cawradii qayb ka mida inuu asturi karo cawradii dhan ma wada qari karo wuxuuse awoodaa oo u suurogalah bacdi cawrada ka mida inuu asturo ma ka wada tegayaa mase bacdigaasoo asturaya waxaa waajiba intuu awoodi karo inuu asturo laakiin intuu awoodi karo isku mid ma aha yacni cawrada isku mid ma aha hadduu wada asturi waayo wuxuu asturayaa alqubul waddubur hore iyo gadaal waa asturaya waa haddii asturaaddaasi labadaasi ay u gaarayso intii kale ee cawrada ah hadduu awoodi kari waayo labadaasuu asturayaa sidaasuu ku tukanayaa haddii laakiin labadoodii mid ka mida keliya uu suurogalayo wuxuu awoodi karaa labada mid ka mid ah labadaba ma wada awoodi karo sheikhu wuxuu leeyahay waxaa waajiba inuu xagga hore asturaa waajiba tacayana alqubul qubulka ayaa waajiba buu leeyahy inuu asturo ilan labadooda wuxuu leeyahay middaasaa sii daran qubulkaa sii daran xagga hore waa asturaya sida loo kala daran yaha loo kala hormarinaya cawrada waxaa ugu daran asaw-ataan cawrada muqalladada ah waxaa ugu daran asaw-ataan waa alqubul waddubur saw-ataanka qubulka iyo duburka le waa gadaal iyo horay waay labadaasaa ugu daran labadaasi hadday wada gaari weydo asturidda midkee la hormarinaya labadooda wuxuu yidhi tacayana alqubul tacayana bimacnaa waxaa waajibaya waay satru alqub- alqubul qubulka in la asturo fain faqadahaa hadduu satrigii ama asturaaddii waayo bilkulliya gebi ahaanba wuxuu heli karaba ma leh dhar la'aanaa dhacday wuxuu cawradii ku asturana ma hayo sallaa waa tukanayaa curyaanan asigoo qaawan ayuu tukanayaa bilaa icaadatin soo celid la'aan salaaddii ku soo celin maayo waana tukanaya maxaa yeele qofkaasi wixii ku waajibay waa la yimi wuxuu awoodi kara waa la yimi fattaquu llaaha ma statactum fain wajada hadduu helo asutrata fi salaa sutra hadduu helo asutra muxuu ula jeedaa wuxuu isku asturuu ka wadaa ee sutradii salaada ma ahan sutradii la dhiganayo loolama jeedo wuxuu ula jeedaa wuxuu isku astura hadduu helo fain wajada hadduu helo asutrata sutra iyo wuxuu cawrada ku astura hadduu helo fi salaati salaada dhexdeeda wa hiya walxaal hiya ayadu waa sutradaase biqurbihi asiga agtiisa ay tahay satara waa asturaya cawradii waa asturaya asagoo salaaddii ku jiro cawradiisa asturaya wa banaa intuu soo tukadana waa ku dhisaya in lam yacdil hadduusan u ii- u ay- u iilanin can ilqiblati hadduusan ka iilanin can ilqiblati qiblada aw baciidatan ama hadday tahay mid fog satara cawrada waa asturaya wasta'nafa salaaddiina waa soo bilaabaya masaladan waxay ku saabsan tahay qofkii dharu waayey wuxuu cawrada ku asturo waayey salaaddii markuu galu allaahu akbar yidhi ama salaaddii qaybo ka mida uu tukaday ragco maalan ama laba ragca uu tukaday ayuu wuxuu arkay maro uu awoodi karo inuu cawradiisa ku asturo maradii laba u kala qaaday sheikhu raximahullah inay fog tahay iyo inay dhowdahay marada cawrada lagu asturi karo ee qofkan tukanaayo uu arkaayo imaa inay u dhowdahay ama ay ka fog tahay hadday maradii u dhowdahay waa laacayaa maradii waa soo qabsanayaa waa waana xiranayaa cawradiisu ku asturayaa salaaddii intii ragcee soo tukadayna waa ku dhisayaa macnaha salaaddiisa hore waa u jirtaa wey intii uu qaawanaan kusoo tukaday waa u jirtaa intii ka dhimana u dhammaystiranayaa satara waa banaa meeshuu ku leeyahay wey cawradii buu asturayaa waa banaa salaaddiina waa dhisaya waa banaa maxaa loola jeedaa culammadu hadday ku yidhaahdaan salaaddii yabni macnaha waxay ula jeedaan intuu soo tukaday ayuu wax ku dhisayaa inta u dhiman keliyuu la imaanayaa wey inta u dhiman keliyuu la imaanaya banaa macnaheedu waa sidaas cawradii waa asturayaa salaaddiisana intuu soo tukado waa ku dhisayaa macnaha waa tixgelinaya intuu hore usoo tukaday inta u dhiman uu la imaanaya shardi uu ku xidha sheekhu raximahullah wuxuu yidhi in lam yacdil can ilqibla hadduusan qiblada ka leexa markuu marada laacaya hadduusan qibladii ka leexanin ileen istiqbaalu lqibla waa noo imaan doontaa shardun min shuruudi salaa wa hadduusan qibladii ka leexanin wuxuu leeyahay salaadiisa intuu soo tukado ku dhisayaa waxba ka bedeli maayo xaaladda labaad waxa waay inay maradii fog tahay wuxuu arkay maro cawrada uu ku asturi karo salaadiina waa ku guda jiraa laakiin maradii ayaa fog aw baciidatan meeshuu leeyahay waay hadday tahay maradaasi asturaaddaa mid fog satara cawradii waa asturaya marada hadday fog tahay xataa waa soo qabsanaya haba keensata inuu u socdo waa doonanayaa maradaasuu soo qaadanayaa laakiin maxaa aad u heliya satara maxaa la socda meeshaan tii hore maxay uga duwan tahay wuxuu yidhi wasta'nafa salaaduu soo bilaabaya istinaafku waa bilaabid salaadii wuu soo bilaabaya labadii ragcee hore u tukaday waa baaba'aysaa maradaas waa soo qaadanayaa cawradiiba waa asturayaa salaadiina waa soo bilaabayaa qaala watundabu اljamaacatu waxaa la sunneeyaa buu yidhi jamaaco ayaa la sunneeyaa lilcuraati kuwa qaaqaawan jamaaco inay u tukadaan waa la sunneeyaa wayaqifu imaamuhum imaamkoodana wuxuu istaagayaa wasطahum dhexdooda u istaagayaa buu yidhi ila meel loo hormara lama arkee waa la wada qaawan yahay maadaama la wada qaawan yahay hal safaa la wada gelayaa imaamku xagguu istaagaya waa inuu safka dhex galo safkuu dhex galaya shaaficiyada waxaa jira imaamu shaafici raximah ullah madhab qadiima iyo madhab jadiida ayuu mas'aladan ku leeyahay madhabka jadiidka ah waxaa ku jirta ikhtiyaar dooransiin ou leeyahay hadday doonaanna jamaacay u tukanayaan imaamkuna waa dhex istaagaya haddii kale furaada ayay u tukanayaan yacni keli keli ayay u tukanayaan qof walba gooniy u tukanayaan ikhtiyaaraa ku jira laakiin madhabka qadiimka ah wuxuu fadilayaa sidan in jamaaco loo tukado inay sunno tahay maxaa yeelay salaatu اljamaaca madhabku wuxuu qabaa inay tahay mustaxaba sunna mu'akada inay tahay saasay ka qabaan waa noo imaan doonaa kitaabka waa noogu imaan doontaa sida saxiixaana waa maxay salaatu اljamaaca sida saxiixa waa inay waajib tahay axaadiid fara badan oo kusoo aroortay ku soo aroortay darteed watundabu اljamaacatu jamaaca ayaa la sunneeyaa buu yidhi lilcuraati kuwa qaaqaawan wayaqifu imaamuhum imaamkoodana wuxuu istaagayaa wasطahum dhexdooda waa markay hal saf yihiin laakiin hadday laba saf yihiin ka waran maalan meesha lagu tukanaayo hal saf ma noqon karaan dadku waa badan yihiin safkii koowaad waa buuxsamaya maxaa loo baahan yahay markaas saf labaadaa loo baahan yahay maxaa la samaynayaa way ka hadleen fuqahadu waxay yidhaahdeen safkaas labaad waa la bilaabayaa waa la gelayaa laakiin safka labaad waxaa ku waajiba bay yidhaahdeen inay hoos fiiriyaan a inay hoos fiiriyaanaa ku waajiba maxaa yeele kuwa ka horreeyaa qaawan marka ma ahan bay yidhahdeen inay cawradooda fiiriyaan waxay kaloo ka hadleen fiqiga xishood ma leh markii laga hadlaayo waxay ka hadleen haddii rag qaaqaawan iyo dumar qaaqaawan ay wada kulmaan maala waa wada qaawan yihiin maxaa la samaynaa salaatuljamaaca see loo tukanaa tusaale ahaan maala ma dhici kartaa horta waa dhici kartaa hal maraa tuuga u timid ayagoo meel jooga waa la wada furtay min wa ilaa dharkii dhammaada laga qaatay waa wax dhici kara salaaddii jamaacadana waa la gaaray waxay yidhaahdeen haddii xaa'il oo u dhaxeeyo bayna arijaali waannisaa xaa'il waa maxay asturaad hadday u dhaxayso ayaguna gooni bay u tukanayaan ama khalfa alxaa'il ayay ragga kala tukanayaan ragguna sidii la sheegay waay hadday hal saf yihiinna imaamku waa ku dhex jirayaa hadday laba saf yihiinna safka dambe hoosay fiirinayaan waana wada tukanayaan haddaan xaa'il jirin maxaa la samaynaa xaa'il ma jiro u dhaxeeya waxay yidhaahdeen raggaa tukanaya dumarkuna jiho kaley u jeesanayaan intay raggu tukanayaan jamaacatan markay raggu salaadda ka baxaan ayaa raggu ayaguna sii jeesanayaan kadibna dumarkaa tukanaya saasaa loo qaybinayaa bay yidhahdeen xaaladahaas waa daruuraa keentee waa wax daruura keente wax ikhtiyaara ma ah haddii maalan raggaa tukanaya hal nin oo libaas wata uu jiro imaamku masafkuu dhex istaagayaa ninkaas dharka wataa imaam laga dhigaya asaana hormaraya markaa ma dhex istaagaya waa hormaraya maxaa yeele asiga cawradiisu waa asturanta laakiin markaan shiikh uu ka hadlayo waa mar la wada qaawan yahay dhammaan imaam iyo ma'muumiin labadaba wa in uciira haddii la caariyeeyo buu yidhi hawban maro lazimahu lqabuul waxaa ku waajiba inuu aqbalo ninkan qaawan ee raba inuu tukado haddii maro la caariyeeyo oo qofii ku yidhaahdo maalan maradaan ku tuko waxaa kugu waajiba inaa aqbasho inaad tidhaahdid maradaan ma aqbalaayo anoo qaawanaan tukanaa sax ma ah fain lam yaqbal hadduusan maradii aqbalin wa sallaa curyaanan asoo qaawanna uu tukado lam tasix salaaddiisu ansixi mayso salaaddu ka ansixi mayso sababtay salaaddu u ansixayni waa maxay maxaa yeele wixii ku waajibay waa awoodi kare marow cawradiisa ku asturo waa helay laakiin asaa iska diiday marka salaadi ka ansixi mayso kuwii horey qaawnaa maxay salaadda uga ansaxaysay waa lidaruura addaruuraat tubiixu lmaxduuraat daruuraadku waxay banneeyaan waxyaabaha mamnuucaadka ah ee aan la ogolayn daruura kalliftay kuwii horeo qaawnaanta ku tukanay laakiin ninka hadda daruura miyaa haysa ninkaan daruura ma haysa marow hela asaa iska diiday salaadii ka ansixi mayso wain waha- wain wuhibahu haddii loo hibeeyo wain wuhibahu haddii loo hibeeyo lam yalzamhu kuma laasimayso aqbalid haddii lagu yidhahdo waa kuu hibaynayaa laazim maha ina aqbasho sababtu waa maxay liأnna alminnata tacdumu fii dalik maxaa yeelay minnada iyo galladdu arrinkan waa ku weyntaa hore hadda ka hor ugu soo marnay fii baabi tayamum waxyaabaha minnadu ku weyn tahay inaan qofka lagu laasiminayn alminna waxa waa in lagugu galladaysto oo lagugu mani sheegto ee qofka uu yidhahdo hadda ka horan waxu hibeeyan wax siiyey asagoo ka caddaha taasaa ka dhalanaysa marka lagu laasimi maayo inuu aqbalo wasabaqa waxaa soo hormara buu yidhi fi tayamumi ay fii baabi tayamum masaa'ilu masaa'il ayaa soo hormartay fayacuudu miluhaa huna fayacuudu miluhaa ayadoo kale ayuu noqonayaa buu yidhi haa hunaa halkan yacni masaa'ishan waxay la mid tahay masaa'ishii tayamumka masaa'ishii aan tayamumka ku soo marnay waxay ahayd inuu yidhi loo wahabahu hamanu thawbi aw aqradahu falaa yalzamahu اlqabuulu haddii uu u hibeeyo maradii lacagteeda ama uu amaahiyo ku laasimi mayso inuu aqbalo laazim ah masaladaasaa soo marnay hadda ka hor tanna waa sidii oo kale sababta uusan laazim uga ahayn inuu aqbalana waa soo marno waxaa la yidhi waa minnada iyo galladda ku jirta awgeed tanna waa miluhaa tias taas ayay la mid tahay waxaa kaloo soo marnay haddii uu helo biyo biyahaasina uu ku helo lacag uu ku iibsan karo markaa lacagtaasoo dheeraad ka ah deentiisa iyo nafaqada safarkiisa maxaa ku laasimaya biyahaasi inuu iibsado soo ma tanna waa mas'aladii oo kale hadduu lacag haysto ou dhar ku iibsan karo maalan dhar la iibinaayo ayuu arkay wuxuuna awoodi karaa inuu iibsado lacagta uu haysto waa mid ka dheeraada dayn lagu leeyahay faadilan can dayni hadda ka hor waa soo marnay shardigaas fi tayamum aan ku soo marnay isla markaana waxay dheeraad ka tahay nafaqadiisii zaadkiisa waa ka dheeraad waxaa ku laasima maradaasi inuu gataa ku dheera ay- ayaa laasim ku ah waa ku waajib inuu maradaa gas uu gato si cawradiisa uga asturo waxaan kaloo soo marnay haddii maalan qofka uu biyo kuu diido biyihii aad ku weyse qaadan lahayd hadduu kuu diido xoog miyaa uga qaadanaysaa mase uga qaadan maysid yaa looga qaadan maayo weyseqaadka ma aha in xoog looga qaadanayo waxa xoog looga qaadanayo waa maxay hadduu qofka oon u dhimanayo markaasoo kale qasab uga qaadanayo cunnadana waa la mid haddaad tidhaha cunnada isii adoo dhiman raba oo uu yidhaahdo ku sii maayo sharcigu wuxuu kuu bannaynayaa inaad qasab uga qaadato oo cunnadaasi aada cunto waana kuwa xalaal inaad cunto laakiin waa goorma waa haddaa u dhimanayso maaha adoo dheragsan inaad dadka boobaysid maaha ama aan baahnayn laakiin haddii baahida qofka u dhiman raba waay maxaa yeele daruuro waay xaalatu daruura qofka ilaahay wuxuu u banneeyey inuu meytada iyo baktiga cuno soo sidaa ma ah meytada xataa inaa cuntaa kuu bannaan baktigaad cuni kartaa waa markay daruuradu gaarto min baabin awlaa waa maxay raashin aan ahayn bakti haddaad heli karto habadiida saaxiibkiisa waa cunaysaa laakiin cunadaasi xaday leedahay xaday leedaho waxaa waaye qadaraad nafta ku ceshato keliyaad ka cuni kartaa ma aha inaad tidhaahdid si fiican aan u dhargaayaa inta dambe aad dheragta uga darsatay maxay kugu noqonaysaa ziyaado xaaraama waaye ziyaado xaaraam waa sida meytadoo kale meytadu waxay yidhahdeen culammadu waa daruura loo cunaa laakiin lama qaato haddaad tidhahda meytadan qaar ka mid aan bac ku shubanaya qaybna waa ka dhargaayaa meesha xoogaa inaad ziyaado qaadataa muuqato ilaa qofka inuu isleeyahay ama dannigiisa raajixa uu yahay inuusan wax dambe heli doonin safarkiisuna weli uu fog yahay dhulba hagooyaana uu joogo markaasoo kale waa inuu ku talagala hadde in ay suuragal tahay inuu wax u baahan doono calaa kullin addaruuratu tuqadaru biqadariha saasay ihahdeen culummadu daruurada qadarkeeda lagu qadaraa lama dhaafiyo xaaladda daruurada ah qadarkeeda lagu ekeeyaa qadarkeeda wixii ka dheeraada haddaad la timaado ziyaadadaasi xaaraamay kugu noqonaysaa maradiina waa la mid marka adoo qaawan salaadna raba inaad tukato haddii qof maalan mare heli karo uu ku yidhaahdo ku sii maayo maradii iga iibi kaa iibin maayo xa- xaq uma lihid inaad qasab uga qaadato sida biyaha weysada aadan xaq u lahayn inaad qasab ku qaadato meesha marka uu shiiqu leeyahay masaa'ilaa ku soo hormartay fi tayamum fayacuudu midluhaa haahuna waa masaa'ishaas masaa-ishaa waayo aan ku soo marnay fi kitaabi tayamum shiiku raximahullah oo halkaa ku soo gebagabeeyey waxyaabaha ku saabsan satrulcawra cawrada asturiddeeda khulaasada satrulcawrana waxay ahayd inaysan yani jumhuurulfuqahaa inay yidhahdeen waa shardun lisixati salaa waa shardun lisixati salaa sixatu salaa ayay shardi u tahay macnaheedu waa maxay laa tasixu salaatu ilaa biha salaadu ma ansaxayso ilaa in ayada lala yimaado mooyaane haddaad maqasho sheega waa shardun lisixati salaa macnaheedu waa sidaa salaadi ma ansaxayso ilaa inaad shardigaas la timaado waxaan soo marnay inay shardun lisixati salaa ay tahay inay tahay mas'ala khilaafiya laakiin madhab اljumhuur ayaa arrintaasi waxaa waye inay tahay shardun lisixati salaa waa madhab اljumhuur غayr الجumهuur ayagu waxay leeyihiin waa waajib satru اlcawra fi الsalaa wa fi khaarijiha laakiin shardiyadu waxay u baahan tahay adilo ka zaa'ida intii la sheegay ayay u baahan tahay calaa kulli satru اlcawra waa laazim waa waajib qofka inuu cawradiisa asturo waxaana la rabaa weliba cawrada asturiddeeda wax ka dheeraada oo ziino ah in lala yimaado qurux quruxdaasi shiiku wax ka mida waa taabtay waa qamiis inuu qofkii qaato inuu cimaamad qaato iyo wixii la mida waddamada qaar waxaa caado ka ah qof aan koofi wadan salaad ma dujiyo ama salaad ma tukado xataa meelaha qaar hindiya waxaan ku arkay koofiyado masaajidka dhooban koofiyada fara badana masaajidka la dhigaya nin walba markuu soo galo intuusan salaada gelin koofiyu madaxa saaranaya imaamku asiga wuxuu leeyahay qamiisaa u suran masaajidka dhexdiisa iyo koofiya cimaamad isku xiran markuu masaajidka soo galayo kana imaama isdhihi mayse labis qof mutadayinaba ma laha dhexdaa u dhuuqsan gar lama arko markuu safka hore istaago ninkiiba ma ah qamiisuu gashanaya koofidii cimaamaddooda isku xihanoo saaranayaa waa ka shakinaysaa ninkii hadda soo galay inuu asiga yahay markauu salaadda dujinaya markuu salaadda ka baxana waa wada dhigaya sidiisa horuu ku baxaya meelahay ka qaateen meeshaana ka mid a ziinadan culammadu ka hadlaya ayay inta maqleen ayay salaaddii keliya ku koobeen salaadda marka in si gooniya dhar wanaagsan loogu qaato waxay ka mid tahay tacdiimka iyo weynaynta qofka allah subxaana wa tacaala liqaagiisa iyo munaajaadkiisa uu weyneynayo maxaa yeele qofka markuu salaada tukanayo sida nebigu noo sheegay sala allahu calayh wasalam fa inahu yunaaji rabba ilaahay buu lafaqayaa waa qof ilaahay la faqayo subxaanaه wa tacaala maadaama aad ilaahay la faqayso wax wanaagsan xiro labiskaaga hagaaji adoo kala raaraca si kala raaraca salaada ha ku tukani dalabatulcilmigana sifaadka noocaana ayagaa ku awlaysan inay la yimaadaan inay ku dadaalaan hay-ada iyo qaabka ugu fiican inay salaada ku yimaadaan ku soo xaadiraan ku tukadaan ayagoo markaa qalbigooda ku weyneynaya ilaahay subxaana wa tacaala liqaagiisa ama munaajaadka alla subxaana wa tacaala uu la faqaayo halkaa marka waxaa ku dhammaaday baabu satri اlcawra wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin